إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada maamulka puntland ayaa si baraara qof shacaba ugu dilay magaalada garoowe iyadoona ehelada qofka la dilay ay si adag uga hadleen falkaas waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kusoo badanaya ciidamada iyo burcadda hubeysan ee habeen iyo maalinba dadka ku dhaca magaaladaas walaayada islaamiga ah jubbada dhexe ayaa dowro sharci ah u soo gebagabaysay darawallada kaxeeya mootobajaajta ee ka howlgala degmada saakow ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ayaa sheegay in boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka gorgor looga dilay dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal xiise badan oo lagu soo bandhigayo weerarkii lagu laayay askarta dowladda federaalka ah ee ka dhacay degmada ceelcadda ee gobolka galgaduud
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada maamulka puntland ayaa si bareer ah qof shacaba ugu dilay magaalada garoowe iyadoona ehelka qofka la dilay ay si adag uga hadleen falkaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali wararkii naga soo gaaraya magaalada garowe ayaa ku warramaya in ciidamada maamulka puntland ay dileen qof shacab ah sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah oo ka agdhowaa goobta uu dilka ka dhacay ayaa xaqiijiyeen askarta puntland ay rasaasta noocyadeeda kala duwan ku fureen gaari ay saarnaayeen dad rakaab ah waxaana halkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa goobta ku qurbaxay mid ka mid ah rakaabkii saarnaa gaariga tacshiirada la hubiyey ehelada qaar ka mid a wiilka la dilay ayaa ka warramay dhibaatada ku dhacday waxayna xuseen in iyagoo u fadhiya tacsiyada wiilka dhintay uu u yimid guddoomiyaha gobolka kaas oo ku jeesjeesay sida ay sheegeen baa xabad nagu furay hadday xabad nagu fureen wiilkii way ku dhacday wuu dhintay haddii ay ku dhacday madaxaanan kor u qabannay wax hadala muunan noo celinin wuu ashahaatay bas laa ilaaha ila allah maxamed rasuula keliya buu yidhi ilaahay baa u hagaajiyey goortuu ashahaateen qabannay een taliyihii nooyid baan ku wodhi taliya wakaa waad dishay walaalkay adaa dilay bilaash baad ku dishay askartiisii gaadhigii bay ka soo daa- daateen waxay igu dhaheen shan baannu idin duldhigaynaa ka duldhaqaaqa meydka noo ooyaya meydkii bay naga duldhaqaajiyeen waxay noo naxaan ama ay noo naxariistaan joojiye idinkaan idinku darinaa bayna dhaheen fadhin u fadhiniyuu guddoomiyihii gobolku noo yimid saasuu noo soo dul istaaga xabad sigaaroo dheer buu saa u shito arbuuri yaa idin yeedhay dhaawaca khatartii wuxuu u baahan yahay daryeel iyo qaabilaad isna maunan helin marxuunkuna waa sidoo kale walli- kulli waa la wada arkaa amar qaatayaal bayaan raggaasi ciidankii askartaa howlgelayay amarka ay siiyeen bay qaateen halka ay fadhiyeen baa lagu dilay qof amar qaatayna waxa weeyaan sharci dhigaya in la dilo weli caalamka lagumaan arag marka keliya waxaan hadalkayga ku soo koobayaa annagu dulmanayaal baanu nahay dulmigaas caalamkao dhan waa og yahay gaar ahaan maamulka puntland hadday shacab tahay hadday madax tahay hadday mijo tahay waana lagu eegtay dulmigaas gef aan u gallay oo nalaga jarayo oo dulmigaana loogu eeganhayna ma garanayno dilkan ayaa kusoo aadaya xilli ay sii kordheen dadka rayidka ah ee ku baxaya gacanta maamul goboleedyada ay shisheeyaha dhidibada u taageen kuwaas oo marka ay dilka geystaan aanay jirin cid soo qabata ama la xisaabtanta ayna halkooda kasii wadaan dilalka iyo baadda dadka shacabka ah waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kusoo badanaya ciidamada iyo burcadda habeen iyo maalinba dhaca u geysanaya dadka ku nool magaaladaas sakariya cumar ayaa ka warramaya dadweynahan oo la hadlayay warbaahinta ayaa ka warramaya dhaca ku soo badanaya magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan iyadoona dhacan ay geysanayaan askar ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo burcada gacansaar iyagala leh arrinkaas oo sababay inuu yaraado isu socodka dadka xilliyada habeenkii ah qaar ka mid ah dadkan oo la hadlayay saxaafadda ayaa ka warbixinaya dhibaatada arrinkaasi ay ku hayso dhibka jira waxaa waaye magaaladan dhammaankeeda aad buu u sugna
maanta annagoo ah shacabka een, magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaan ka caabanaynaa inay ku soo badatay magaalada dhac loo geysanaya dadka shacabka ah taleefanaha laga dhacaya oo si micno darra lagu dilaya amni darrada ugu weyn waxa waayaan inay taleefanihii la dhacayo ee dadka ee habeenkii ay soco karin ee taleefan tagnaa loo dilaya qofkii naftiisa loo goynaya habeenkii xaafadaha moobeelaha dadka nafta inoo keenay moobeelaha waa nalaga qaataan habeen walba deegaanada ay ku sugan yihiin maamulada uu shisheeyaha ka hergeliyey waddanka iyo dowladda federaalka ayaa inta badan waxaa laga soo calaamadeeyaa dhibaatooyinka ay ku hayaan bulshada ku sugan deegaanadaasi tacadiyadaas oo isugu jira dilal bareer ah dhac iyo kufsi loo geysanayo haweenka muslimaadka ah ee ku sugan deegaanadaasi iyadoona dhibaatadaas haysata bulshada aysan jirin cid wax iska weydiinaysa walaayada islaamiga ah jubbada dhexe ayaa dowro sharci ah u soo xirtay harqaanleyda iyo darawallada kaxeeya mootobajaajta ee ka howlgala degmada saakow waxaa ka waramaya maxamed muudey axmed abu muslim
maktabka dacwada degmada saako walaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa u soo gabagabeeyey dooro loo qabtay bajaajleyda iyo harqaanleyda degmada saako doorada oo socotay muddo toban maalmood ah ayaa waxa ay bajaajleyda iyo harqaanleyda ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ah muruqmaalkan oo tiradooda ahayd toddobaatan iyo shan ruux xiritaanka dowladda waxaa ka soo qayb galay culummo ugaasyo nabadoono iyo waxgarad ugu horeyn munaasabadda xiritaanka dowladda waxaa kelimaad ka soo jeediyey sheekh cabdulle nuurudiin
waxyaalaha ilaahayna amraayo dhanna bili-aadamku faa'iide baa ugu sugan marka horta inuu garanno danteena annaga inuu garanayno oo ilaahay garanayo oo garanaya nebi maxamedkii ilaahay soo dirsay subxaan ummad u soo diray marka marka ilaahay amarkiisa inuu qaadanno nebi maxamedna ku dayanna intaas baa adduunya aqri horta danno midda kale maalinkoo dardaarankeena waxaa ka mid ahay bili-aadamku saddexaa u qaybsamaa qur-aanka markii la fiiriy qolo haddii la yidhaaha ilaahay baa yidhi rasuulkaa yidhi khalaas waa u dhammaatay haddii la yidhaaha waxaa ilaahay amri samca wa daacan sidoo kale xiritaanka dowladda dardaaranno ka soo jeediyey ugaaska beesha gelele ugaas cabdishukri sheekh mad bashiir deegaankan bulshadan haddii deegaan etwal badanaa ku kooban sanqarka waxyar wal badanaa ku kooban cid kasta oo shaqo lahaas shaqadii tiidiye walka la xisaabtame intii xumaasi walku bi intii samaasiin walan dhiibi sida ogsistiin ganacsatayaala inti rogaan ganacsigan wal kasta ay shay gada jare ay shay yaa gada jare mala array shay hibil ma gada korto shay hibil ma gada korto shay hibil ma gada korto ogaa la array aanolya meelin yaa aanushubaasi aragdeen shoodoolaha kageliyaw itooli kubiyaw badarley aanoley yekilaha madlay shoodwiino ilaahaka nomceesina gaali keen laha kumaali oo idan onka filan yaa suuqa kushubada haytaan ilahiya ka mahadsan ilahi magaciisu xumad yaa lakubiyi tumu iyo lamashoodooda la weedeen oo nooc walba oo ku kooban twalba magaagoo laa wadeedeen gombooley iyo gasalooley iyo saliidley iyo yaa la wadeedey walaayo wal baabay meelin iska jeey halshood oo ada iyo idaa imaal iyaalkaas yanka filan beeraley jirta webagan ay munkaraad ay muflisaada taaba jireen tawaakada qashanka hashiishka walaayo haweela boodi yeekamay taabohayan ilaaha ka mahadsan sasantea taabohayan saliidana shinishidahayd gelida taabahayan soortiu yaanyadaa taabaha ku saardaha basalkii walka dalla ohay walaayohay waan ma in wadi waayan yo fiiriyaaba ma in wadi waayan nidaamka kore nidaamkii diinto ogolaasi oo kan hadiyaalu e
waa kuwan bajaajlaydii ka faa'iidaystay muddadii tobanka maalmood ay soconaysay dowladani iyaga oo sharaxaya duruusta ay ku qaateen
bismillaah
أنا مغايق بلاو دينا أوس عبد الشرع oo hamaalatadii oo mowtalyada degmada saako ku mid ana duuro oo toban maalmood yaanin gebagabooti markaska u macaasha duuradaasoo magaashana la erow shacaarunaa cilman wa camalan insha allahu tacaala duuradun waxyaalo badan ka faa'iidaysin sida muxaadaraadka sida duruuso oo towxiida sida kutubo islaaxul mujtamaca insha allahu tacaala duuradun may badan ku saabsanay may badan ku hadalay dhahaarada marka koowaad maa hiya adahaaratu adahaaratu hiya rafcu lxadathi wa isaalatu nijaasati marka labaad kam cadad kam cadatu salaatu lmafruudati cadatu salaatu lmafruudati khamsatun wa hiya alduhri alcasri alcishaay alfajri tan saddexaad almaqrib maa huwa maa huwa maa xukmu taariku salaat xukmu taariku salaati kaafiratun liqowlihi kaafirun liqowlihi sala allahu calayhi wasalam man taraka asalaatu faqad kafara
anoo la yaro maxamed cabdulaahi maxamed dowlada yaa tumo maalmood socotay yaa naninhaay oo dadka culummada islaamka ee degmada saakow madrasada umacaisha la ere walan unaka barin mayba kamid ee towxiidka shacaa'ir alcilmi waalcamal لماذا سؤال لماذا خلقنا الله إلهي مني أوري خلقنا الله إلهي من بني أوري وحده شريك وحده شريك لنعبد ونؤمن خلقنا الله إلهي من بني أوري لعبادة عباديس وحده شريك لا شريك إن شريك وين الله سبحانه وتعالى ما ما ما, ما هي العبادة عبادة ما إليه العبادة عبادة ما إليه هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى ما هو الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كم مراتب الدين مراتب الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان كم أركان الإسلام أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا
maktabka dacwada degmada saako ayaa dardargelinaya xamlada dacwiga ee uu u qabtay deegaanada degmada saako hoos imaanaya isaga oo bulshada dowladda u qabanayo gabagabaynta lagu soo xirayo imtixaan sida wax loo qaatay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa sheegay in boqolaal askariya oo ka tirsan ciidanka gorgor looga dilay dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubayd
xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa maalintii shalay tegay xerada ay turkidu ku tababaraan ciidanka loogu yeero gorgor ee ka tirsan askarta dowladda federaalka wuxuu khudbad u jeediyey ciidamo uu halkaasi tababar uga socdo hadalladii uu goobta ka sheegayna waxaa ka mid ahaa inuu qiray in boqolaal askari oo ka tirsan askarta loo yaqaano gorgor ay ku la-deen dagaaladii ay isaga hor yimaadeen ayaga iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab xamse ayaa askartii ka dhimatay ciidanka loo yaqaano gorgor oo ay ugu dambeeyeen kuwii ceeldheer lagu laayay ku tilmaamay kuwa shahiiday hase ahaatee waxay culimmada muslimiintu sheegeen in ciidan u dhintay difaaca dimuqraadiyadda iyo dastuur aan shuhado lagu tilmaami karin
waxaad ogtihiin waxaa idin sugayaa iyo waajibka idin saaran intii idinka shahiiday oo tiradoodu ay badan tahay oo ay boqolaal dhan tahay guutooyin badan oo ka tirsan ciidanka loo yaqaano gorgor ayaa horay ugu burburay dagaalada ka socda dalka soomaaliya ee u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal xiiso badan oo lagu soo bandhigayo weerarkii askarta looga laayay dowladda federaalk ah ee ka dhacay degmada ceeldheer warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi
dagtaa dhiigga loo dari ragga dhaafay samihiiye insha allah waa lagu dhugtami subaxaan dheerayne
waa sida alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah tiifiga keliya oo ay wada sugaan markii uu dagaal dhaco dhinacyada isku haya soomaaliya kuwa garabka siinaya iyo shacabka soomaaliyeed ayaa habeenkii xalay sii daayay muuqaal saameyntiisa leh lix iyo toban daqiiqo ayaalka taayib kusoo koobtay dagaalkii ka dhacay ceeldheer iyo raadadkii ka dhashay waxaana bilowga hore ee muuqaalka alkataayib lagu soo bandhigaya isbeddel aan wanaagsaneyn ee magaalada ceeldheer ku dhacay kadib markii maamulka deegaanka ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka وكن لي يا رسول الله حرصا من الأسوائب الدنيا والظاهر
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaa isku soo sawiray ceeldheer iyagoona dib u raacay diyaaradihii un k ee lagu keenay markii hore waxaana hadda isku soo haray labada ciidan waa ciidanka mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka sida muuqaalka laga fahmayo intaas kadib qaybta aadka loo wada sugayo ay alkataayib sii daysay waa qaabka uu ku bilowday dagaalka gaari miinaysanna uu kaxeynaya haliyey naftii huro ah ayaa xerada bartanka u galay kadib waxaa saldhigga oo ahaa mid joog sara leh difaacyo waaweynna lagu geedaamay u daatay milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo saldhigga dhexdiisa gumaad ugu geystay ciidanka dowladda federaalka
وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء أنتم رجس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء
فضلكم فيه شفائي الله أكبر
كنتم للشعب
ciidamada dowladda federaalka ayaa sida caadada u ahayd bilaabay inay saldhigga ka cararaan waxayna afka aadiyeen dhul deex ah oo inta ishaad u qabato bannaan tahay tani waxay fursad dahabiya u noqotay shiishyahanada mujaahidiinta kuwaasi oo toogasho ku dilay saraakiil iyo askar badan muuqaalka waxaa lagu arkayaa gawaari gaashaaman iyo askar aad u badan oo ciidamada dowladda federaalka ah islamarkaana ay ceersanayaan tiro yar oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida kataa'ib lagu yaqaanay waxay koox kasta dul saaraysaa calankooda
شردوهم في الأرائي وارفعوا رايات دين
intaas kadib ciidamada mujaahidiinta ee ceeldheer weeraray ayaa laba qayb isku qaybiyey sida muuqaalka laga fahmayo qayb saldhigga dib ugu hartay oo dhaawacay tiraya ciidamada dowladda federaalka khaniimadii ay furteenna gawaari saaranaysa iyo qayb loo diray inay ceerisadaan firxadka ciidamada dowladda federaalka wixii ordi waayana nolosha ay ku keenaan waxaana la arkayaa tiro askar ah oo garbaduub loo wado kuwaasi oo qayb ka noqday maxaabiis u gacan gashay ciidamada mujaahidiinta sheekh mukhtaar abuu zubayr allah u naxariistee isagoo mujaahidiinta kula dardaarmaya inay tawaaduc isdhuldhigid la yimaadaan ayaal kataayib markan kusoo qaadanaysaa filimka
raadadka mujaahidiinta waxaan u dardaarmaynaa ilaah inay isu dhuldhigaan ma hadda isaga u celiyaan fadliga iyo deeqda iyo guushana ay xaggiisa u celiyaan manhajka toosan iyo xaqa iyo xaqiiqadana ay laasimaan khiyaanada iyo makriga cadowgana ay ka digtoonaadaan الله سبحانه وتعالى يحلي واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى وحينا فرعي إن حسوسنا أم هذا علنا أين ضعفي يا هزيمتي يدل أن كتشرني دب أم لحسنا مركا أين نقول يا نصري وناصر موقظة
xilli la kala gurayo hubkii iyo gaadiidkii dagaalka ceel dheer looga furtay dowladda federaalka ayaa waxaa soo muuqanaya mid ka mid ah ciidamada al-shabaab oo fariin u diraya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka wuxuuna u sheegayaa inay deexda ku ceyrsadeen ciidankii uu soo qalday allahu akbar ilaaha ku mahad iska leh cadowga lawaa oo jabay waa kaasaa halkaas sii cararaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar halkan waxaan fariin ugu dirayaa guurguurtow guurguurtow ciidankaana soo qaldaysid iskidaa maalin kastay bartaan ku baaba'aan waa soo dirtaa waa baabi'inaa waa soo dirtaa waa baabi'inaa ayagana ka bedaalaan doqonnimada barta haddaan ku dagaalamayna waa saaxada ceeldheer waana deexda mar badan waa dhexdan geedina ugu soo gabadeen balse halkan geedku ma yaalo waan ujeednaa caalamkana waa ogyahay ilaah ka baqay ilaah u tooba keena ilaah u tooba keena ilaah u tooba keena wax kaloo idin leeya ma lahan
sheekh abuu cubayde amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo fariin u diraya ciidamada mujaahidiinta ayaa codkiisa mar kanaal kataa'ib soo qaadanaysa dhammaan mujaahidiinta ee fuquurta kala duwan ku sugan waxaan leeyahay allah ha idinka abaalmariyo jihaadkiinna iyo ribaadkiinna waxaa muslimiinta meel kastoo ay joogaan farax gelinaya laabtoodana qaboojinaya waa sugnaanshihiinna iyo midnimadiinna allah uga cabsada awoodda uu idiin siiyey hubka iyo agabka ad sidataan ha ku hodmina ee allah talo saarta had iyo goor heegan ahaada xaraasada iska adkeeya oo habacsanaan iyo kala daadsanaan yaanu cadowgiinnu idinka dareemin hamiyiinnuna ha ahaado ixdal xusnayayn nasri iyo guul aan shareecada allah ku hirgelinno ama shahaado khaalis ah oo aan allah kula kulanno mujaahid kasta waxaa laga doonayaa inuu u diyaargaroobo marxaladda soo socota heeganna u ahaado una sahay qaato sahayda ugu muhiimsan waa taqwada allaah iyo tala saarashadiisa qaala allahu tacaala وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
intaas kadib waxyaalka taayib daawadayaasha tusaysaa khaniimadii lagu furtay dagaalkii ceeldheer oo goob lagu soo bandhigay waxaana dhex jooga askar maxaabiis ah oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dagaalkaasna lagu qabtay muuqaalkii ceeldheer alkataayib ka soo saartay waxaa kasoo muuqanaya cabdulle maxamed cabdi oo ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay ciidankii ceeldheer ku sugnaa isagoo ku goodinayay in madaxa ciidamada al-shabaab uu lacag yahay balse cabdulle ayaa la arkayaa isagoo madaxa bacaad kula jira islamarkaana ay dileen ciidamada mujaahidiinta waxaan isku dayahaa galabta berri galab haddaa oo kale inaan madaxa shabaab keeno meesha ninka horta shabaabo waxaan kuu sheegaa madaxaaga waa lacag galabta kadib magacaaga madaxaada meella waxaan isku dayahaa galabta berri galab haddaa oo kale inaan madaxa shabaab keeno meesha ninka horta shabaabo waxaan kuu sheegaa madaxaaga waa lacag galabta kadib xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa markan filimka lagu soo qaadanaya isagoo sheegaya inaysan dib dambe ceel dheer ugu soo noqon doonin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse waxaa muuqaalka ka soo muuqanaya ciidamada dowladda federaalka ee maxaabiista ahaa ee dagaalka ceel dheer lagu qabtay kuwaasi oo ku cataabaya inay ka carareen saraakiishii hogaaminaysay
mudada waxaana duruleydaan ahay oo ceeldheer masar kusoo dababaratay ceeldheeraan joogaa hadda ciidankayga waayay kala hordeen saaka alasiinimaa keliga ee mujaahidiinta ay soo qabatay hadda mujaahidiinta ada gacanteeda ku jiraa taliyaha iywaa dhammaana waa iga hordeen aday saaka alasiinima iga hordeen magacay waa maxamed aadan isaaq waxaa ka tirsanaa ciidan gorga intuu towni toddobaad shabaab waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka hub badannahay sabab aan uga guulaysan weyno ma jirto marka dadka reer ceeldheeroo u diyaargarooba dabargoynta iyo sifaynta al-shabaab hadda waa siday uga huleeleen dibna uguma soo noqon doonaan waana ku dadaalaynaa ka shaqaynaynaa inayna ceeldheerna ku soo noqon
isku soo wada duubo muuqaalada alkataa'ib ee dagaalada caynkan ah ka soo saarto ayaa lagu tilmaamaa waran sumaysan oo dhabarka looga taago madaxda dowladda federaalka maadaama markii uu dagaalka dhaco kadib ay jeediyaan dowladda federaalka madaxdeedu hadallo ay kaga been sheegayaan wixii dhacay balse alkataa'ib ayaa muuqaal iyo maqal ka soo saarta qaabka uu dagaalka u dhacay iyo cidda guushu raacday
warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa